mxuud dagaalka dhinaca falastiin gaar ahaan xamaas qaybteeda militariga ama qaybteeda ciidamada waa la yaabka keenay waxay ahayd dagaalkii shalay dhacay in uu ahaa dagaal ay ilaa wakti dadka qaar waxay leeyihin dhowr usbuuc ilaa toddoba usbuuc oo ahaa dadka qaarna waxay gaarsiinayeen ilaa shan bilood in qorshahan uu socday si kastaba ha ahaato maadaama qorshaha dagaalkan oo wakti soo socday waxaa masalan eedu ay tahay ama israa'iil masalan dhibaatada masalan ku dhali masalan meesha ay ka argagaxsan tahay taa jabka keliya ma aha laakiin sirdoonkoodii inuu fashilay oo uu la socon waayey ghaza ay la ogsoon yahay inay dhinacyo badan israa'iil ka joogto masalan ama ka koontaroolsho kana warheedo gudaheeda waxa ka socda in ay ka war heli weyday qorshaha masalan dagaalkii gaadmada ahaa ee shalay subax dhacay in masalan israa'iil la socon weyday dagaalkaas oo aan ka warqabnay in uu jab ay masalan laga amankaago ama adduunyada dhan ay la yaaban tahay macnaha awoodda xamaas inta ay la eg tahay oo ciidamadii ugu fiicnaa ciidamada bariga dhexe waxaa loo jeeda kan israa'iil oo masalan si xoogle u dhisan in ay masalan haddana jabkaas u soo gaaray taas arrimahaasaa ay isweydiinayaan adduunyada oo dhan siday ku dhacday waa tahay xasan xeele marka dhinaca kaleeta la fiiriyo waxaa la leeyahay khasaare xoogan ayuu dagaalku geystay oo ciidamada gaar ahaan israa'iil ee weerarka gaadmada lagu qaaday marka khasaaraha dunida carabta warbaahintu maxay tabinayaan dunida carabta waan ka warqabnaa masalan dowlado badan oo xiriir fiicanla leh maraykanka oo israa'iilna masalan ku tixgeliya siyaasadda maraykanka ee bariga dhexe masar iyo urdun iyo sacuudiga iyo markaa fir dowladaha u waaweyn carabta dhinaca xamaas ma jiraan laakiin waxay muujiyaan in masalan nabadda iyo is-afgarashada masalan la helo oo israa'iilna masalan dadkeeda lagu xakameeyo in ay si fiican u dhaqanto laakiin bilihii ugu dambeeyey toddobadii bilood oo ugu dambeydey oo bishii ramadaan ugu sii weyneed iyo maalmahan israa'iil ay leedahay waxaan dadka israa'iil yuhuudda ay leeyihiin waxaan ku jirnaa waktiyo diinteyna ku ah macnaha ciid iyo xus ilaahay ku ah in ay xadgudubyo xoog badan ay ku sameeyeen meelihii muslimiinta ay ka deganayeen magaalada qudus waxyaabahaasoo dhan cara hoose ay ku dhaliday ama waa ku dhiira waayeen in ay israa'iil si cad ay u taageeraan laakiin waxaan is leeyahay dagaalkii shalay dhacay waxyaalo badan ayuu bedeli doonaa bariga dhexe waxay keeni doontaa taariikh cusub oo dhinaca muqaawamada iyo dhinaca israa'iil labadaba dhinaca muqaawamada reer falastiin ujeeda masalan ama iska cabinta reer falastiin oo israa'iil kula dagaalamaysa masalan dhulkeeda ay haysato iyo iyo dowladda israa'iil labadaba waxay keeni doontaa in haddii dagaalkan uu si un ku dhammaado xisaabaadka dib loogu noqdo macnaha inay xisaabaad fara badan iyo sidii masalan arrimaha loo haystay inay iska bedeli doonaan cala aqal waa tahay marka askartan haatan la qabtoon wax kaa weydiiyey maxay ka yeeli doonaan xamaas ayay kula tahay inkastoo dagaalan noocyadan u dhow dhow ee dhaceen askaro hore loo kala qabsan jira marka la fiiriyo taariikhda sida hore ay wax u dhici jireen horta waxaa laleeyahay haddii masalan dagaalka uu si ku joogsado walow israa'iil maanta masalan ay sheegaydo in ay xamaas oo dhan masalan ay yani kala dagaalami doonto inaysan sii joogin masalan daanta ghaza ama daanta kal daanta galbeed oo masalan webiga webiga jordan inaysan marna sii joogin laakiin waxay keeni doontaa haddii um dagaalkan si loo joojiyo israa'iil waxaan ka warqabnaa ilaa dad lix kun gaaraya oo falastiiniyiina oo da kasta leh oo rag iyo dumar leh ayaa xabsiyadeeda ka buuxa maadaama dadka masalan gacanta masalan xamaas macnaha ku jira maanta oo gacantooda ku dhacay aan la qiyaasi karin intay yihiin laakiin dadka qaar ay sheegi doonaan militariga waa ilaa dhowr iyo afartan laakiin dadka kale ay haystaan waxay gaarayaan ilaa dhowr iyo toban macnaa dadka masalan ayagana ay soo qabteen oo shacbiga marka xamaas waxay masalan gorgortan kula geli doontaa in dadka xabsiyada israa'iil ka buuxa oo gaar ahaan u badan dadka masalan iska caabinta ama muqaawamada waxaa loo yaqaano reer falastiin in xabsiyada laga soo daayo taasay keeni doontaa sida masalan dad badan ay leeyihiin laakiin dagaalka aan la saadaali karin sida ay ka yiri doonto israa'iil